في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco waliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha barakaysan ee rabadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijireeda qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka oo qaar ka mid a ciidamadiisa kala baxay dhulka xarameynka maxay tahay sababta barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku aadan qodobkaas maxaan ka ognahay dagaalkii weynaay ee macarika tunjaanji waxaa kaaga sheekaynaya hogaamiye la wada garanayo oo fatradaas xaadir ahaa waa sheekh usaama bin laadin oo ka soo muuqday silsiladda qanaadiilu min nuur ee ay baahiso mu'asasada warbaahineed ee asxaab waxaan barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa warbixin ku aadan nuxurka kelimadda sheikha insha allah qodobada toddobaadkan barnaamijka sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wariye reer galbeed ah oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho oo la kulmay qaar ka mid a eheladii dadkii maraykanku uu ku xasuuqay gobolka shabeellada hoose warbixin ou qoray wargees lagu magacaabo byline times ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab oo war ka soo saaray xaaladda murugsan ee muslimiinta hindiya fariimo muhiim ahna u diray culummada diinta islaamka warbixin ku aadan bayaan ay baahaysay mu'asasada almalaaxim ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah maraykanka oo daaha ka rogay in ahdaafta uu ka leeyahay duulaanka soomaaliya ay qayb ka tahay inuu gurto khayraadka dalka soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku aadan safiirka maraykanka ee xerada xalaneed doolna yamamoto oo siiyey xarunta abacsan milatariga maraykanka waxaa barnaamijka qayb ka ah silsiladii qasas alqur'aaniya iyo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhowey aad maqli doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maraykanka ayaa tiro ka mid a ciidamadiisa wuxuu kala baxay dhulka xarameynka kadib khilaaf la sheegayo inuu soo kala dhex galay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo maxamed bin salmaan warbixin ku aadan qodobkaas waxaa soo gudbinaya waryaheena maxamed ismaaciil wakaaladda wararka a b ee ka soo baxda dalka maraykanka ayaa baahisay warbixin xasaasi ah oo ay ku caddaynayso in dowladda maraykanka ay qaar ka mid ah ciidamadeedii qalab militari oo muhiim ah kala soo baxday dhulka xarameynka oo ka armiyo maamulka aala sacuud wakaaladda oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan maraykanka islamarkaana diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegaysa in qalabka militari ee muhiimka maraykankana oo ka soo raray dhulka xarameynka ay ka mid yihiin batiriyaasha sawaariikhda difaaca ee batriot kuwaas oo lagu rakabay dhulka oo ka taliya maamulka ala sacuud wixii ka dambeeyey weerarkii shirkadda aramco saraakiisha la hadlay a b waxay sheegeen in marka laga soo tago sawaariikhda ay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka kala soo baxday dhulka oo ka taliya maamulka ala sacuud tobanaan askar oo ka tirsan militariga maraykanka kuwaasoo dalkaasi la geeyay bilihii lasoo dhaafay warbixinta cusub ayaa tilmaamaysa in wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ay aaminsan tahay inaanay jirin halis amni ah oo uga imaanaysa dhinaca dowladda iiraan sidaasi darteed lagu aamiyey in ciidamadooda qaar ka mid ah ay kala soo baxdo dhulka oo ka taliya maamulka ala sacuud ayna ku buuxiyeen goobo kale oo xasaasi ah dadka wax falanqeeya qaarkood waxay tilmaameen in maalmihii ugu dambeeyey uu jiray khilaaf adag oo soo dhexgalay dhaxal sugaha maamulka ala sacuud maxamed bin salmaan iyo donald trump madaxweynaha maraykanka kaas oo salka ku haya khilaafka la xiriira shidaalka waxaa kaloo jira warar sheegaya in maamulka ala sacuud oo codsaday in qalabka militari ee dhulkaasi yaala laga bedelo maadaama aanay ahayn kuwa si wanaagsan u shaqaynaya afhayeenna u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka muusan beeninin in qalab militariyo ciidamo maraykan ah ay ka soo saareen dhulka oo ka tariya maamulka ala sacuud waxaana uu tilaabadaasi ku tilmaamay mid qayb ka ah isbedelbedelka ciidamada iyo in la xoojiyo hoygankooda wakaaladda riotoris ayaa dhowaan baahisay warbixin ay ku sheegayso in donald trump uu si adag ugu qeyliyey dhaxal sugaha maamulka ala sacuud maxamed bin salmaan oo ay isku haysteen arrimo la xiriira shidaalka iyo naftada taasina waxay keentay in maxamed bin salmaan uu qolkiisa ka eriyo litaliyaashiisa asigoo ka gaashaamaya in macluumaad la xiriira canaanta oo kala kulmi taraam ay warbaahinta helaan lama sahadaalin karo tilaabada uu maraykanka qaaday iyo waxay salka ku hayso waxaase xaqiiq ah in maraykanka oo la kulmayo culaysyo xagga militariga ah oo uga imaanaya dhinacyo kala duwan taasina waxay ku riixday in maalinba oo dhinac u boodo صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka mu'asasada warbaahineed ee asaxaab waxay baahisay xalqada afaraad ee silsilada qanaadiilu min nuur oo uu ka soo muuqday sheekh usaama bilaadin oo ka sheekaynaya macrikadii weyneed ee janji warbixin ku aadan kelimada sheekha waxaa soo gudbinaya waryaheena salmaan axmed mu'asasada warbaahineed ee assaxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay xalqada afaraad ee silsilada qanaadiilu min nuur taas oo uu ka soo muuqday sheekh usaama binlaadin amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ciwaanka xalqadan waa macrakadii taariikhiga ahayd ee janji taas oo dalka afghanistan ku qabsatay ciidamada huwanta ee uu hogaaminayay maraykanka kuwaas oo ku duulay dalkaas sanadkii labada kun iyo kowda فكانت هذه المعركة بفضل الله فتحا مبينا وكانت معجزة عظيمة إذ تم التحدي لهذا العصر بقوته المادية الطاغية وفي زمن تطورت فيه الأسلحة تطورا عظيما جدا في حين أن المسلمين لم يملكوا شيئا يذكر من عتاد الحروب في هذه العصور المتأخرة بعد أن انشغل الحكام ومن سار في فلكهم بملذات الحياة الدنيا وقعدوا عن تطبيق شرع الله وبالتالي كان نتيجة حتمية أن يعطلوا الجهاد في سبيل الله بل يسجنوا كل من أراد أن يجاهد في سبيل الله ka hor inta aanu sheekh usaama ka hadlin macrakadaas oo uu ku tilmaamay mid ka mid a macaarigtii ugu weynaa ee casrigan dhex mara muslimiinta iyo gaalada ayaa wuxuu horodhac uga dhigay inuu si faahfaahsan uga hadlo afghanistan duulaankii ruushka ee dalkaas iyo jabkii cuslaa ee gaaray kuna qasbay inay afghanistan isaga cararaan dowladda ruushka oo hogaaminaysay shuuciyada caalamiga ayaa waxay heshiis kula gashay xukuumaddii afghanistan in shuuciyada lagu dhex faafiyo shacabka muslimka ee afghanistan ilaa ugu dambayntii uu xukuumaddaas afgembi ku sameeyey nin ay wadatay dowladda ruushka kaasoo albaabada afghanistan u ballaqay midowgii soofiyeed sida uu sheegayo sheekh usaama binlaadin soo gelitaankii ciidamada midowda soofiyeed ee afghanistan oo ku beegnaa kii milaadiyada oo waafaqsan kii hijriyada waxay gilgishay caalamka oo idil madaxweynihii maraykanka ee xilligaasna hurdada ayuu kasoo toosay madaxdii dowladaha reer galbeedkana waxay fisheen in midowda soofiyeed uu kasoo tallaabi doono afghanistan oo uu soo geli doono qaaradda yurub هذا الحدث العظيم هز العالم بأسره وأوقظ الرئيس الأمريكي من نومه على هذا الخبر الهائل الفظيع ومسكت الأنظمة في الدول العربية وفي العالم حبست أنفاسها لهذا التطور الخطير الذي كان يؤذن بزوال الدول الغربية وحلف الناتو ومن معه حلف الناتو الذي يضم أمريكا وأوروبا وكثير من الدول أنفق 450 مليار دولار فقط للتحصينات وللأسلحة المضادة تحسبا للغزو الروسي على أوروبا بعد أن أخذت روسيا أوروبا الشرقية isbahaysiga nato ee uu maraykanka hogaamiyo ayaa xilligaas ku qarashgareeyey miisaaniyad gaaraysa bilyan oo dolar dib u habaynta dhufaysyada iyo gantaalada culculus si looga hortago in midowda soofiyeed uu duulaan soo qaado dowladda ruushka waxaa duulaankeedii afghanistan barbar socday duulaanno dadban oo ay ku soo qaadeen waddamo dhowr ah oo ka mid a caalamka islaamka iyadoona fikirka hantiwadaaga ee ka hor imaanaya diinta islaamka ku qancisay madaxda qaar ka mida dowladaha caalamka islaamka sheekh usaama binlaadin ayaa sheegaya in mid ka mid a dowladahaas ku qancay fikirka hantiwadaaga ee ruushka ay ahayd dowladdii maxamed siyaad barre ee soomaaliya hase ahaatee waxaa si adag uga hor yimid qaar ka mid a culimmadii soomaaliyeed oo iska diiday in hortooda lagula jeesjeeso kitaabka allah casa wajalla ugu dambayntiina fagaarayaal ku yaala muqdisho ayuu maxamed siyaad barre ku laayay culimmadaas ثم تقدمت روسيا والاتحاد السوفيتي وأخذوا الصومال وسار في فلك الشيوعية أيام الهالك زياد بري رئيس السو- الصومال وعندما أراد أن يطبق الشيوعية هذه المبادئ الهدامة قام في وجهه عشرة من العلماء أبوا أن يعطوا الدنية في دينهم وأبوا أن يهادنوا في دينهم من أجل لقيمات أو دراهم معدودة فرفضوا المذهب الشيوعي والذي أراد سياد بري أن يفرضه على الناس فما كان منه عليه من الله ما يستحق إلا أن جمع هؤلاء العلماء الكرام في ساحات مقديشو وكب عليهم الوقود وأحرقهم أمام الناس عليهم رحمة الله وجزاهم الله خير ما جزى علماء عن أمتهم في نصرة دينهم
duulaankii ruushka ee afghanistan wuxuu kaloo daarnaa sida uu sheegayo sheekh usaama bin laadin in ruushku cagta soo dhigo biyaha khaliijka uuna la wareego jasiiratul carab arrinkanna wuxuu ahaa hami iyo hadaf ay ku taamayeen dhammaan madaxdii soo maray ruushka haddii ay afghanistan la wareegaan waxay taasi ka dhigan tahay inay uga soo gudbaan waddamada caalamka islaamka ugu dambayntiina ay cagta soo dhigaan waddamada khaliijka kuwaas oo xilligaasba ku jiray safka maraykanka siyaasaadka ruushkana diidanaa sidaas darteed inkastoo afghanistan keli ahaan bay muhiim u ahayd ruushka haddana la wareegitaankeeda wuxuu ruushka ka helayaa dano kale oo muhiim ah oo ay ka mid tahay la wareegitaanka biyaha khaliijka sida uu sheegayo sheekh usaama bin laadin فكان الترتيب أن يأخذ الخليج وهو حلم يساور قياصرة موسكو منذ قرون أن تكون لهم عدن على المياه الدافئة حتى من قبل اكتشاف البترول فإن القياصرة في روسيا مياههم التي يتحركون بها في الشمال لا يستطيعون الحركة فيها إلا لمدة شهرين بعد ذلك يأتي الشتاء وتتجمد هذه البحار فحلم استراتيجي لروسيا أن تأخذ موطن قدم وموضع قدم على المياه الدافئة في الخليج ولكن بعد هذا التنافس بين الشرق والغرب وبعد ظهور البترول قرر بريجنيف أن يوجه الضربة القاضية لأوروبا وأمريكا بأخذ دول الخليج وأخذ بترول الخليج فمن هنا كان الغزو لأفغانستان فأفغانستان كانت مطلوبة لغيرها بالدرجة الأولى ثم لذاتها أفغانستان كانت هي الممر والمعبر من الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال السوفيتي ليدخلوا إلى أفغانستان ومنها إلى الخليج وأخذ الخليج بالكامل وقتل وسحق أمراء هذه الدويلات الصغيرة في الخليج ابتداء من الكويت إلى عمان shacabka afghanistan iyo hogaankooda jihaadka ayaa muujiyey hal adeyg ay taariikhdu ku qortay baal dahabi ah waxayna si adag oo dacfi ku jirin uga hortageen duulaankii ruushka sida uu sheekh usaame sheegayana waxaa dhacday in qofka afghaaniga ah uu xoolihiisa iibiyo kadibna uu kusoo gato hub uu kula dagaalamo ciidamada ruushka قاموا احتسابا لله سبحانه وتعالى لقتال الكفر واستجابوا لفتاوى العلماء وكان ممن افتى بذلك كبار علماء افغانستان وكان منهم الشيخ يونس خالص بارك الله في عمره والشيخ جلال الدين حقاني نرجو الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم ويتقبل منهم جميعا.
hogaamiyaashii xilligaas soo shacbaxay markii uu ruushka jabay ee afghanistaanna fitantu ka bilowdeenna allah uu ka ilaaliyey waxaa ka mid ahaa sheekh yunis khaalis oo ahaa qofkii uu kusoo degay sheekh usaama bin laadin markii uu kasoo tegay waddanka suudaan kun afar boqol toddobiyo tobankii hijriyada ومن الله سبحانه وتعالى على بعض قيادات الجهاد في ذلك الوقت بأن رفعوا هذه الراية ولا بد من الإنصاف ولا بد من إعطاء الناس حقوقهم وإن زلوا في وقت من الأوقات بعد ذلك فكان لبعضهم جهود عظيمة ثم بعد ذلك بعد أن خرج الروس للأسف اختلفوا والخلاف شر وكما ذكرت لكم مرارا لا يمكن أن يقوم الدين مع الاختلاف قد تستطيع أن تدفع عدوك لكن لا يمكن أن يقوم الدين مع الاختلاف فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فالإسلام والاجتماع والجماعة شيء واحد متى غاب أحدهما غاب الآخر كما قال عليه الصلاة والسلام وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وكان الشيخ يونس بفضل الله سبحانه وتعالى عصمه الله من هذه الاختلافات ومن هذه الفرقة ونفع الله به فلما اعتزلنا أهل الخلاف وذهبنا إلى السودان ثم أخرجنا من السودان في أول يوم من عام 1417 للهجرة وهو أول يوم يوافق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الشعب شعب أبي طالب في أول يوم من السنة السابعة للبعثة ومكث ثلاث سنوات عليه الصلاة والسلام في الشعب damaca fog ee ruushka ee ku aadan la wareegitaanka waddamo ka mid ah yurub iyo khaliijka waxay cabsi xoogan ku abuurtay maraykanka iyo isbahaysiga uu isagu hogaamiyo ee nato waxaana dhacay kulamo xasaasi ah oo looga hadlayay waxay ka yeeli karaan arrinkan waxay qiyaasayeen in shacabka afghanistaan iyo mujaahidiintooda oo iskaashanaya ay ugu yaraan laba bilood hortaagnaan karaan ruushka markaas kadibna ay ciidamada midooda sofiyeed kasoo gudbi doonaan afghanistaan oo ay kusoo xijin doonaan waddamo ay ka mid tahay bakistan hase yeeshee qaar ka mid a dowladihii ku jiray safka maraykanka ayaa si qarsoodi ah waxay afghanistaan ugu soo direen xubno sarsare oo soo arka xaalka afghanistaan iyo macnuwiyaadka dadka muslimiinta ah waxayna arkeen in reer afghanistaan uu ka go-an yahay dagaalkan ayna adag tahay in ruushka uu dalkan si fudud kula wareego halkaas waxaa ka soo baxday aragtida ah cadowgayga cadowgiisa waa saaxiibkayga waxaana maraykanka uu amar ku siiyey dowladaha khaliijka inay taageero siiyaan shacabka afghanistaan si ruushka ay u jebiyaan oo aanay u dhicin inuu dalkaas ka soo gudbo sheekh usaama bin laadin ayaa sheegaya in ka hor inta aanu go-aankan qaadan maraykanka uu isagu si dhuumashaha ku tegay afghanistaan isagoo iska qarinaya maamulka alu sacuud markii dambena ay dhacday in safarka afghanistaan uu noqdo mid muuqda aan walwal lahayn xitaa maamulka alu sacuud qiimo dhimis ka badan toddobaatan boqolkiiba uu u sameeyey dhallinyarada muslimiinta ee aadaysa jihaadka afghanistaan وواصلوا فلما رأت الدول أن الشعب الأفغاني عنده همة همة قوية لمواصلة الجهاد اتخذت أوروبا وأمريكا وعلماء عملائها وحلفائها قرارا بدعم الأفغان ومقاومة الاتحاد السوفيتي وبدأوا يتبسمون وبدأوا يستنشقون استنشاق الراحة عندما علموا بهذه الأخبار فبعد الحرب بشهرين عندما أشارت من أشارت إلى عملائها في المنطقة قام الإعلام في دول الخليج وفي غيرها على مدار الساعة على مدار النشرات في اليوم خمس مرات إذاعة السعودية تتحدث في كل نشرة عن المجاهدين وعن بطولاتهم وعن تحطيمهم لبعض الدبابات وعن انتصاراتهم وفتحت في مشارق بلاد الحرمين ومغاربها الهيئات الإغاثية لجمع التبرعات من الناس وصدرت الأوامر لكل المؤسسات بأن تؤيد هذا الحدث بما فيها المؤسسات الشرعية وصدرت الفتاوى بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين وهو كما قالوا ولكن جاءت الفتوى بعد إذن ولي الأمر صورة الذي جاءه الإذن من ولي الأمر الحقيقي من أمريكا وصدرت التعليمات في الخطوط السعودية بأن تخفض للشباب الذي يريد أن يجاهد 75% من قيمة التذكرة كنا ندفع فقط 25% من قيمة التذكرة cabsida uu maraykanka ka qabay ruushka awgeed xitaa kuma fakarin halista isaga uga imaan karta taageerada uu siinayo jihaadka afghanistan qiimeyntuna waxay ku socotay un ruushku ha jabo hase ahaatee markii dambe uu arkay in arrintu farihiisa ka baxday wuxuu qaatay maraykanka go-aan ah inuu si hoose u beegsado hogaamiyaashii jihaadka ee xilligaas soo shacbaxay oo uu ka mid ahaa sheekh cabdalle cazaam sheekh usaama bin laadin ayaa sheegaya in sheekh cabdalle cazaam uu ahaa qofka keliya ee da ahaan iyo cilmi ahaanba muuqday ee ka qaybgalay jihaadka afghanistan wuxuuna sheekhu sheegayaa in sheekh cabdalle cazaam uu fadli ku leeyahay muslimiinta gaar ahaan carabta
ومن شدة خوف أمريكا ودول الخليج وأوروبا من هذا العملاق المارد الدب الروسي لم يروا أي شيء لم يروا الخطورة المترتبة على اشتعال جذبة الجهاد في الأمة من جديد هم الآن همهم الأكبر أن يوقف أن يوقف هذا الدب الروسي المتوحش الذي يكاد أن يكتسح العالم ففي خل... في في ضم هذا الخوف والجزع وبداية النشوة أنه يمكن أنه يمكن أن يوقف هذا الدب الروسي فتحت بل كسرت الأبواب الأبواب أمامنا وجئنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ضغط وكبت من القوى الكبرى حالت دون بروز أي قيادة صادقة للأمة لانتشالها من سفوح المذلة ومن سفوح المهانة والخور والتخلف والجهل والمرض وكل ما شئت فجاءت هذه الفرصة العظيمة ولكن أقول للأسف لم يتحرك الكبار لأداء الواجب وإنما تحرك الشباب طلاب الثانويات تحركوا كفافا لنصرة لا إله إلا الله وما تحرك من الكبار قط إلا الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر
فالمسلمون عيال في الجهاد المعاصر على الأفراح والعرب عيال في العصر المعاصر على الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله وجزاه الله خير ما جزى عالما عن أمته ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وابنيه في الشهداء إنه ولي ذلك القادر
kadib toban sano oo dagaal ah wuxuu ruushku qaatay go-aan ah inuu isaga cararo dalka afghanistan waxaana go-aankaas uu lama filaan ku ahaa guud ahaan caalamka xitaa mujaahidiintii dagaalamaysay wuxuu ku ahaa makaag iyo layaab sida uu sheegayo sheekh usaama bin laadin كان الناس والله يا إخوان عامة المسلمين وخاصة المسلمين لا يصدقون أنه يمكن للأفغان أن يقفوا أمام الاتحاد السوفيتي من شدة الرعب والإرجاف الذي بث في الأمة إلى درجة أن هذا الرعب أصاب الخيار إلى النخاع فلما أردنا أن نخرج إلى أفغانستان والله مشايخنا كانوا يثنوننا شفقة علينا يقول لا يمكن أن يقاوم الروس حديث يطول ولكن أيضا لما بدأت بوادر من الاتحاد السوفيتي يمكن أن ينسحب ما صدق أحد أنه سينسحب من شدة الوهم الذي في عقوله وكان الناس يظنون انها خدعه يريد ان يخادع المجاهدين وكان بعض الناس يتهموننا بصريح العباره يقولون انتم مجانين تريدون ان تقاتلوا روسيا بل امراء دول الخليج كانوا يتكلمون بهذا الكلام مع قيادات الجهاد فلما خرج في الاخبار انه يمكن روسيا ان تنسحب ما صدق الناس وقالوا هذه خدعه وكان بعض الصالحين يقولون ان روسيا لها مصلحه في اطاله الحرب في افغانستان وانها لو ارادت ان تحسم الحرب لحسمتها في 24 ساعه ولا حول ولا قوه الا بالله الى الله المشتكى من شده الوهن الذي اصاب الامه ruushka ayaa dagaalka afghanistan ku qarash gareeyey lacag dhan toddoba boqol oo bilyan oo dollar qasnadii midooda soofiyeed ayaana faaruq noqotay inkastoo dowladihii xubinta ka ahaa midoogaas ay badankooda diideen go-aanka haddana ruushka ayaa ku adkaystay isagoo sheegaya inaanu taag iyo tabartoona u haynin inuu sii wado dagaalka afghanistan kii ayayna ciidamada soofiyeedka isaga soo huleeleen afghanistan maalmo un kadib markii ruushku isaga baxay afghanistan waxaa gebi ahaanba burburay midoogii soofiyeed dhammaan safaaradihii caalamka uu ku lahaana waxaa laga dejiyey calankii ka dhexeeyey midooda soofiyeed iyadoo lagu bedelay calanka gaarka u ah ruushka in ka badan shan iyo toban dowladood ayaana ka baxay midooda soofiyeed
علم الاتحاد السوفيتي أخذ في ديسمبر في 25 ديسمبر في نفس الأسبوع الذي دخلوا فيه بعد بضع سنين ورمي بفضل الله من سلة المهملات ورفع بدلا عنه علم روسيا بعد أن أصبح الاتحاد السوفيتي أثرا بعد عين وتمزق الاتحاد السوفيتي وخرجت عليه أكثر من 15 دولة خرجوا من تحت الاحتلال
haddaba horudhacan uu sameeyey sheekh usaame bin laadin waxay madkhal iyo bilow u tahay qisada macrakadii jaanji ee caanka noqotay taas oo ka mid ahayd dagaaladii ugu caansanaa ee dhacay casrigan waxaana jiska labaad ee xilqadan afaraad ee silsilada qanaadiilu min nuur oo ay baahiso mu'asasada warbaahineed ee asaxaab oan weli soo bixin uu sheekhu kaga hadli doonaa macrakada jaanji
أقول وبالله التوفيق سأحاول جهدي أن أوضح لك الصورة والمعلومات التي عند المجاهدين ليست موجودة من فضل الله عند الكفار قتلانا في الجنة د یې عملیات خو ما ټمه ناکامه کړې ما خبر درته وکړه د دنا کافرانو اټم جوړ کړي مسلمانانو اټم نه درلودي
يعني الشيخ ابو قتاده ما عمل في بريطانيا ما عمل ولا شيء لانه بس كل يقول كلمه الحق يقول للعلماء ان يعملوا بعلمهم فان العلماء ورثه الانبياء تحيا الامه جميعا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم د کفار دا یو مطالبه خالی نه و منله چې شیخ اسامه لیا مشته حواله کې او لیا یې د خپل ملک نه با
هو دلوقتي على على السرقه كده عملتك اصبح
فابتدروا هذه النعم بالشكر عود نفسك يا عبد الله بانك تشكر الله عز وجل يعني نحيا النفوس في في الأمة ولنبشر الأمة أبتاه هل بعد الفراق لقاء نزوركم حتى نأخذ من نوركم
احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد وتمدني بالدم إن نزف الوريد احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد
صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعي weli barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan waxaa sii kordhaya warbaahinta iyo hay-adaha ka hadlaya gumaadka wuxuushnimo ee diyaaradaha maraykanku ka geysanayaan koonfurta waddanka soomaaliya dhowaan wariye u dhashay waddamada reer galbeedka ayaa booqasho ku yimid magaalada muqdisho wuxuuna la kulmay dad eheladooda ay ku dhinteen duqaymaha diyaaradaha maraykanka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi
US drone strikes in Somalia have spiked this year and are on pace to more than double the number that were carried out in 2019. But whereas the US military has admitted to only two civilian casualties, wariye ka shaqeeya wargeys lagu magacaabo baylayn taymis ayaa booqasho ku yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuuna la kulmay dhibbanayaal eheladooda iyo dadkii ay jeclaayeen uu maraykanku ku dilay duqaymaha uu ka wado soomaaliya
We've collected video testimonies from US drone strike survivors who have each recently fled their homes for the relative safety of an IDP camp located on the outskirts of Mogadishu. These are the victims of the United States secretive drone war in their own words.
hor hordhaca warbixintu waxay ku bilaabanaysaa isniintii lasoo dhaafay milatariga maraykanka wuxuu qirtay in laba qof oo shacab ah uu ku dilay saddex kalena uu ku dhaawacay duqayn uu sanadkii hore ka fuliyey soomaaliya arrinkan oo lagu tilmaamay qirasho dhif ah oo uu sameeyey maraykanka inkastoo wasaaradda dagaalka ee bentakonga maraykanka ay ku doodaysay in howlgalladeeda duqaymaha ee ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay waxba ku noqon dad shacab ah haddana hay-adaha xuquuqda aadanaha gaar ahaan amnesty international waxay africom ku eedeynaysaa in si mas-uuliyad darra ah ay uga hadlayaan khasaaraha dadka shacabka ah ku gaara duqaymaha ay ka geysanayaan soomaaliya warbixintu waxay leedahay markii uu donald trump la wareegay maamulka weerarada duqaymaha sanadba kan xiga waa ay sii kordhayeen halka sanadkii labada kun lix iyo tobanka duqaymuhu ahaayeen afar iyo toban oo keliya waxay labada kun sagaal iyo tobanka noqdeen lixdan iyo saddex duqayn afarta bilood ee ugu horreysay ee sanadkan labada kun iyo labaatanka waxay duqaymaha maraykanka ee soomaaliya gaareen soddon duqayn byline times waxay sheegaysaa in inkastoo maraykanka uu qirtay oo keliya laba qof oo shacab ah inuu ku dilay duqeymaha uu ka geysanayo soomaaliya haddana ay tirada dadka shacabka ah ee darantu beegsatay ay ka badan tahay intaas waxayna warbaahinta maxalliga ah qiyaasayaan in sannadihii ugu dambeeyay uu maraykanka soomaaliya ku dilay dad shacab ah oo tiradooda u dhexayso boqol soddon iyo sagaal ilaa laba boqol siddeetan iyo afar ruux haddaba si loo soo bandhigo saameynta dhibaatada ee duqaymaha maraykanka ee soomaaliya wariyaha qore warbixinta wuxuu sheegayaa in isaga iyo wariyaal kale ay booqdeen toddobaadyadii lasoo dhaafay kaam lagu magacaabo bangala oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho kaasoo ay ku nool yihiin dad eheladooda uu maraykanku xasuuqay kana soo barakacay guryahooda dadka uu wareystay wariyaha waxaa ka mid ah haweeney lagu magacaabo xaawo xaaji aadan oo ka barakacday magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose duqaymaha maraykankana ku weysay saddex ruux oo ka mid ah qoyskeeda uu ku jiro ninkii qabay mid anoo bii qabayba aa midna walaashayaa dhashe midna habaryaraan u ahaa ee tuurayse soo saas u yeelaan ka soo carara maxaan ka qaban karnaa annagaa fal nafta la soo baqnaye xoolaheena meeshay ku soo baanbadarkay saas wixii la gubo iyo wixii lagu maxay tahay oo baaba'anay kala noqdeen nafteenaa la soo cararnay waxaan dareennay inaa guryaheena baaba'een xoolaheena baaba'een beeraheena baaba'een godkeena baaba'een ilmaheena dhibaato loo geysto annaga dhan aan dhibaatownay dhibaato meesha naga soo cararsay maanta dabacna ma haysano guryana ma haysano meelaan aadnano ma haysano meelaan tagno ma haysano meelaan
xuseeme colaad maxamed oo iyana ku nooleyd kaamka bangala ee duleedka magaalada muqdisho kana mid ahay dadka ka soo barakacay duqaymaha maraykanka uu ka wado gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaysa in duqaymahaas ay ku dhinteen ayeeyadeeda maamaha waryarteed ahna ay lugta kaga go'day
aadaa u dareem aad baa u dareem diriiskeena ayeeyadeena waa dhimatay islaamka lahaa bartee lugtay ka go'day dhib fara badan uu soo gaaray dhuqaynta ku dhimataa firaa soo gaaray toorka gabadna ugu dhacay
haweenka kale ee wariyahan ka shaqeeya wargeyska baylin times uu wareystay waxaa ka mid ah faadumo cali maxamed taas oo sheegaysa in macallin dugsi qur-aan oo wiilkeeda dhiganayay isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban siddeed ruux ay ku dhinteen duqaymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geysteen jannaale haye ninka macalinka wiilkeeyo dugsi u dhigay oo gantaalada gurigiisa ku duqowda dhibaato weyn waaba macal qoyska dhanaa isla wada dhinteen wax ka fakadana qoyska tiradooda waxay gaadeen siddeed hooyadii aabbihii iyo ilmihii oo waxay lix
warbixinta byline times waxay leedahay dhammaan dadka aan waraysanay duqaymaha ay ka sheekaynayaan waxay dhaceen bishii maarso ee sanadkan labada kun iyo labaatanka bayaanaadka africom ay ka soo saareen duqaymaha dhacay bilahaasna waxay ku sheegeen inaanay jirin dad shacab ah oo wax ku noqdeen duqaymaha maraykanka oo ka jawaabaya warbixinno ku baahay baraha internetka oo ku aadan in duqaymihii ka dhacay jannaale iyo nawaaxigeeda ay ku dhinteen dad shacab ah ayaa sheegay inay dib u eegis ku samayn doonaan kadibna ay la wadaagi doonaan warbaahinta haddii ciidanka maraykanka ay dhab ka tahay in dib u eegis ay ku sameeyaan xogaha sheegaya in dad shacab ahay wax ku noqdeen duqaymaha daroontooda soomaaliya ay ka geysato waxaa waajib ku ah inuu eego markhaati furka ay bixiyaan dadkan ka badbaaday duqaymaha maraykanka ee kasoo muuqday fiidiyowga aan soo duubnay kuwaasoo mid kasta uu ka mid a uu dhiibay tabin sugan oo ka markhaati kacisa argagaxinta maraykanka ay dhaayahooda ku soo arkeen ayaa lagu yidhi warbixinta byline times haddii uu maraykanku ku guuldaraystay arrinkaas waxay tani taageero dheeraad ah u noqonaysaa sheegashooyinka tilmaamaya in maraykanka uu si ulakac ah u waxyeeleeyo dadka shacabka ah inta uu ku guda jiro dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yiro argagixisada ee socda in ka badan labaatan sano ayaa lagu soo khatimay warbixinta wargeyska byline times oo ku aadan duqeymaha maraykanka ee soomaaliya horey sidaan oo kale waxaa duqeymaha maraykanka uu ka geysanaya soomaaliya uga hadlay hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha sida amnesty international iyo maraakiis daraasaad ka furan qaybo ka mid a caalamka kuwaas oo ka markhaati kacay in maraykanka uu gumaadayo shacabka soomaaliya welina maraykanka waxaa muuqanaysa inuu ku dhicla-yahay inuu runta ka sheego xaqiiqada duqaymaha uu ka geysanaya soomaaliya oo noqonaya kuwa aan kala sooc lahayn uu ku beegsanayo dumarka carruurta waayeelada ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين muslimiinta hindiya waxay la kulmayaan dhibaatooyin xooggan waxaana sheeda ka daawanaya dowladaha caalamka iyo xitaa badi dadka muslimiinta dhowaan mu'asasada warbaahineed almalaaxim waxay baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta jasiiratul carab kaas oo looga hadlay xaaladda muslimiinta hindiya warbixin ku aadan bayaanka mu'asasada almalaaxim waxaa soo jeedinaya waryaheenna maxamed cali aadan mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta kaasoo looga hadlay xaaladda muslimiinta ku dhibaataysan waddanka hindiya bayaankan oo ku qoran luuqadda carabiga kana kooban saddex bog ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay dhibaatada haysata muslimiinta hindiya ee uga imaanaysa dhanka dowladda hinduuska iyo shacabkeeda iyadoo caalamku arko indhahana ka daawanayo ayay dowladda hindiya meel marisay qaanuunka jinsiyadda oo aanay qaadan karin muslimiinta taasi oo ah cunsuriyad iyo kala sooc muuqda waxaana tallaabadaas ay ku doonaysaa dowladda hindiya inay ku yarayso awoodda muslimiinta ay tiradooda kasii badanaysa laba boqol oo milyan oo ruux waxaana tallaabadaas foosha xun ay dowladda hindiya gogol xaar uga dhigtay dulmi iyo gaboodfal nuuc weliba ah kula kacda muslimiinta iyadoo marmarsiyo ka dhiganaysa inaanay ahayn muwaadiniin u dhalatay waddanka xeerkaas ay soo saartayna ma dhaqangeli lahayn haddii aanu ka dhan ahayn oo keliya muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab wuxuu bayaanku soo hadalqaaday gaboodfalladii xanuunka badnaa ee muslimiinta loogu geystay magaalooyin ay ku jirto caasimadda hindiya ee new delhi iyo booqashadii taraam uu xilligaas ku tegay waddanka hindiya waxay si argagax leh u gubeen una dileen muslimiinta dhibaatooyinka ay geysteenna waxa ay ahaayeen kuwo ay la xanuunsadaan dadka leh nufuusta miisaaman iyadoo caalamku ka aamusay dhacdooyinkaas marka laga reebo dad yar oo ka hadlay iyagoo mahadsan iyo kuwo kale oo u hadlay si boorqaris ah ayay ameerikada mujrimadda ah waxay ku dhawaaqday inay madaxweynaheeda taraam uu booqasho ku tegay hindiya isagoo ay soo dhoweeyeen dad badan oo doonayay inay raalligeliyaan qabweynida gaalkaas kadibna ay ogolaasho uga helaan inay gumaadaan kuwa taagta daran ee isugu jira ragga dumarka iyo carruurta walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcadiim ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab annagoo ah mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaan caddaynaynaa inaan ka soo horjeedno aadna uga xunnahay jariimooyinkaas foosha xun ay ku kacayso dowladda hindiya waxaana sidoo kale ku dhawaaqaynaa inaan garab taagannahay walaalaheenna muslimiinta ee halkaasi jooga waxaana leennahay ataagdaraynina hana murgina idinka ayaa sarrayn doona haddii aad mu'miniin tihiin ayaa lagu yidhi bayaanka alqaacida ee looga hadlay xaaladda muslimiinta hindiya qaybaha dambe ee bayaanka ay baahisay almalaaxim waxaa lagula hadlay muslimiinta iyo culummada ku nool qaarad weekaha hindiya kuwaasoo loogu baaqay inay fadhiga ka kacaan iskana dhiciyaan cadowga dhibaatada u geysanaya ogaada in dagaalkan uu yahay mid caalami ah oo beegsanaya islaamka iyo ehelkiisa hana ka sugina gaalada inay idiin gargaaraan ama ay idin taageeraan gacmihiinna kor u taaga allaahna ka barya sugnaan iyo guul lana tashta dadka cilmiga leh ee sidiiqiinta ah oo ka mid ah wiilashiinna difaacana diintiinna sharafkiinna iyo naftiinna idinkoo kaashanaya mujaahidiinta qaarad wakaa hindiya mideeya safkiina una diyaarsada gaalada wax weliba oo aad awoodaan cadowgiinnana dhadhansiiya ba'siga muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka alqaacidada jasiiratul carab mar culimada muslimiinta ee hindiya uu la hadlayay bayaanka wuxuu yidhi waxaan ugu baaqaynaa culimmada inay kaalinta hore soo istaagaan oo ay difaacaan ummaddooda waxaana ku leennahay culimooy ummadda muslimka ah waxay idinka sugaysaa mowqif run ah iyo kelimad xaq ah oo aad uga hortagtaan dulmiga caddee lagu hayo muslimiinta dabayaaqadii bishii disembar ee sannadkii hore ee laba kun sagaal iyo tobanka ayaa magaalada new delhi iyo magaalooyinka waaweyn ee hindiya waxaa ka dhacay bannaanbaxyo waaweyn oo ay dhigeen muslimiinta waddankaasi kuwaasoo kasoo horjeeday xer ay dowladda hindiya soo saartay oo dhalashada dalkaasi u diidaya muslimiinta bannaanbaxyada kadib ciidamada ammaanka dowladda hindiya oo kaashanaya hinduus xagjiriin ah ayaa fuliyey silsilado weeraro argagax leh oo beegsaday dadka muslimiinta ah waxaana muuqaalada xilligaas baraha bulshada lagu baahiyey ay muujinayeen muslimiin nolosha lagu gubayo kuwo hilbahooda la jarjarayo ilaa iyo hadda xaaladda muslimiinta hindiya waa mid murugsan waxaana gobolka kashmiir ee ku jira gumaysiga dowladda hindiya lagu tiriyaa halka ugu daran ee lagu dhibaateeyo muslimiinta gobolkana waxaa weli saaran bandow ay ku soo rogtay dowladda hindiya ee uu hogaamiyo muudi oo ah nin xag jir ah oo aad u nacib islaamka iyo muslimiinta
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka safiirka maraykanka uga magacaaban soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu ku sheegay in hadafka maraykanku ka leeyahay soomaaliya ay qayb ka tahay inuu qaato dhaqaalaha soomaaliya haddaba warbixin ku aadan waraysiga yamamoto waxaa soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed waraysi uu bixiyey donald yamamoto oo ah safiirka maraykanka u fadhiga xerada xalana ee magaalada muqdisho ayuu si qoto dheer wuxuu kaga hadlay duulaanka maraykanka ee soomaaliya iyo sababta ku riixaysa ciidamada maraykanka inay ka qayb qaataan dagaalada ay shisheeyuhu ka wadaan waddankan yamamoto oo waraysi siiyey xarunta la dagaalanka argagixisada ee taabacsan kuliyadda militariga maraykanka ee westpoint ayaa ugu horeyn isku sheegay inuu yahay khabiir muhiim u ah wasaaradda arrimaha dibadda uuna kasoo shaqeeyey waddamo dhowr ah safiirka maraykanka ee muqdisho ayaa carabaabay in kulug lahaanshahooda dagaalka soomaaliya uu yahay mid leh aragti fog oo ku dhisan sidii uu maraykanka gacanta ugu dhigi lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha muhiimka ee dalka uuna noqon lahaa awoodda looga hebisto mandiqada oo idil marka ay timaado quwadaha caalamiga ee tartanka nagula jira sida shiinaha iyo ruushka mid ka mid a waxyaabaha ay danaynayaan waa khayraadka ka imaan doona bariga afrika sababtoo ah marka aad fiiriso mustaqbalka halka laga heli doono macaadinta dhifdhifka ah iyo birta culus waa bariga afrika dhammaan taleefanada gacanta ee aad isticmaali doontaan iyo dhammaan hubka mustaqbalka ee tiknolojiyadda waxaa laga heli doonaa geeska afrika gaar ahaan mandiqada bariga afrika taasi waa sababta ay dowladda maraykanka u joogto halkaas waana sababta aan isha ugu hayno qaaradda ayuu yidhi yamamoto wuxuu ka dhigan yahay hadalka donald yamamoto inuu si cad oo aan kagambasho lahayn u qiray in mid ka mid a asbaabaha uu maraykanka faragelinta ugu hayo soomaaliya ay tahay damac dhaqaale kaas oo ay ka midaysan yihiin dhammaan dowladaha sheegta awoodda sida shiinaha iyo ruushka maxaad u malaynaysaa in dowladaha nala baratamaya ay ka rabaan afrika ma waxay kula tahay inay danaynayaan afrika iska ilow taas ma danaynayaan qaaradda oo keliya waxay doonayaan waa khayraadka qaaradda maxaa yeelay khayraadku waa furaha horumarka dhaqaale ayuu hadalkiisa sii raaciyey donald yamamoto oo maraykanka ugu magacaaban soomaaliya safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa waraysigan uu bixiyey wuxuu ku muujiyey in shacabka soomaaliyeed ay yihiin dad jecel diinta islaamka marka ay dhibaato timaadana wanaagga ka rajeeya maamulada islaamiga markii ay burburtay dowladdii dhexe waxaa dalka ka qarxay dagaal sokeeye markaas oo ay dadku bilaabeen inay raadiyaan sidii ay ku joojin lahaayeen dagaaladaas kadibna waxay bilaabeen inay xalka ka raadiyaan islaamiyiinta mid ka mid a islaamiyiinta waxay ahaayeen midowda maxkamadaha islaamiga dowladda ethoobiya ayaa howlgal militari oo ka dhana maxkamadihii islaamiga ahaa waddanka kusoo qaaday iyadoo ay si dhow ula shaqaynaysay dowladda maraykanka taasi ayaa keentay inay halkaas ka dhalato jamaacad ka xoog badan kana saamayn badan maxkamadaha waa xarakada al-shabaab ayuu yidhi donald yamamoto cilmi baare ka socday xarunta la dagaalanka argagixisada ee taabacsan kuliyadda militariga ee maraykanka westpoint ayaa weydiiyey donald yamamoto safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho waxa uu maraykanku ka damacsan yahay soomaaliya iyo sida uu xaalku noqon doono haddii ay ciidamada shisheeyaha ka baxaan soomaaliya sanadka wuxuu sheegay in maraykanka uu yahay midka iskale soomaaliya marka la eego dhaqaalaha iyo dadaalada militari ee uu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee taageerada ka helaysa shacabka soomaaliyeed donald yamamoto safiirka dowladda maraykanka ee magaalada muqdisho wuxuu dhanka kale walaac xoogan ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay halis ku yihiin danaha maraykanka ee bariga afrika gaar ahaan safaaradaha maraykanka uu ku leeyahay dalal ay ka mid yihiin ethoobiya iyo jabuuti haddii ay dhacdo in ciidamada shisheeyaha ee wata magaca amisom ay ka baxaan soomaaliya marka la gaaro sanadka wuxuu donald yamamoto sheegay inuu halis ku jiro mashruuca waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada hase yeeshee wuxuu muujiyey in ciidamada ethoobiya aanay ka mid ahaan doonin ciidamada dalka ka baxaya isagoo sheegay inay kaashan doonaan ciidamada faragelinta degdega ee bariga afrika oo uu la jeedo xabashida ethoobiya waraysigan uu bixiyey safiirka maraykanka ugu magacaaban soomaaliya ee donald yamamoto wuxuu daha ka rogayaa xaqiiqda iyo hadaafta duulaanka maraykanka ee soomaaliya kaas oo marka laga soo tago inuu ku lug leeyahay diin haddana wata masaalix kale oo ay ka mid tahay dhaqaale dhammaan shishayaha kala duwan ee dalka jooga haba ugu horeeyaan maraykanka waxay si joogtaha u guranayaan khayraadka kala duwan ee uu allah ku manaystay dalkan waxaana xaqiiqdan horay usoo bandhigay kana hadlay hormuudka ummadda gaar ahaan waxgaradka aqoon-yahanada iyo hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhibaatada uu ciidankiinnu ka geystay dhulkeenna muslimka ah ee soomaaliyeed iyo gaboodfallada uu dadkeenna kula kacay soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaa ah waxaan kelimad lagu soo koobi karin ciidankiinnu waa kan ay diyaaradihiisu gumaadka aan kala go'a lahayn ku hayaan ummaddeenna muslimka ah ee soomaaliyeed waa kuwa boobka iyo dhaca joogtadaha ku haya khayraadka dalkeenna daabusho macaadinteenna sahansada shidaalkeenna waa kuwa gumaysiga ku haya dhulkeenna iyo ummaddeenna xeryo militarina ka dhistay goobihii caamka ahaa ee bulshada lahayd haddaba waxaan idinku baaqaynaa inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna inaad joojisaan boobka khayraadkeenna iyo la dirirka diinteenna haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaah ee ah inaad jabi doontaan hantiduunana baabi'i doonto ummadda islaamkana ay gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعي qaybaha dambe barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad ee qasasul qur'aaniya oo uu soo jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xalqadan wuxuu shiiqu kaga hadlayaa qasadii nebi yuusuf calayhi salaam ee xabsiga
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانوا عشر كنيسة حاد أو كساب سنة قصة يوسف عليه السلام لبدي عشر إيه كان كهري waxaan kusoo qaadanay yuusuf iyo walaalihiis iyo wax dhex maray iyo in ceelkii lagu tuuray kadibna la watay shalay waxaan soo qaadanay wixii dhex maray isaga iyo xaaskii boqorka iyo sidii yuusuf calayhi salaam xumaanta uga dhowrsaday maantana hadduu allah idmo waxaan qaadanaynaa qeybtii saddexaad oo ku saabsan yuusuf calayhi salaam iyo marxaladdii xabsiga uu ku jiray allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaan alrajiim wadakhala macahu sijna fatayaan قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين markuu yuusuf calayhi salaam xabsiga galay ayaa waa xabsiga lala soo geliyey laba wiil oo dhallinyaro ah markay arkeen yuusuf wanaagiisa iyo toosnaantiisa ayay u yimaadeen iyagoo weydiinaya inuu u fasiro riyooyin ay arkeen mid wuxuu ku yidhi waxaan arkay aniga oo khamri miiraya midkii kalena wuxuu yidhi anigoo waxaan arkay anigoo madaxayga dushiisa ku sida muufo ayna shimbiruhu ka cunayaan yuusuf calayhi salaam isla markiiba wuu fahmay labada riyo fasirkooda laakiin intuusan u furfurin wuxuu ka hormariyey inuu dacwada tawxiidka ka guto wuxuuna yidhi saaxiibadeeda xabsigow a arbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar ma ilaahyo kala tagsan ayaa khayroon mise allaha keliya ee awoodda leh intaas kadib markuu yuusuf dacwada ka gutay uguna yeeray inay allaha keliga caabudaan ayna ka tagaan shirkiga iyo xukutagga sharciga allah midaan ahayn ayaa waxaa yuusuf u soo jeestay fasiraadda labada riyo wuxuuna yidhi saaxiibadeeda xabsigow ama axadukumaa fayasqii rabbahu khamra wa ama alaakharu fayuslab fataakulu altayru min ra'sih qudya alamru aladii fiihi tastaftiyaan ugu horeyn yuusuf calayhi salaam wuxuu ku bilaabay ninkii khamriga miirayey wuxuuna riyadiisii ku fasiray inuu xabsiga ka bixi doono kana mid noqon doono dadka boqorka ka agdhow khamrigana u waraabin doono ninkii kale oo madaxiisa dushiisa shimbiraha ay muufada ka cunayeen wuxuu riyadiisa ku fasiray in daldalaad lagu dili doono kadibna haadka ay cuni doonaan madaxiisa iyo ilbihiisa labadii riyana waxay u dhaceen sidii yuusuf ku fasiray labadii nin mid waa la dilay midna xabsiga ayuu ka baxay kan dambe oo xabsiga ka bixi doona ayuu yuusuf la dardaarmay wuxuuna ku yidhi haddaad boqorka aragto waxaad uga warantaa xaaladayda iyo waxaan ku suganahay laakiin allaha qadartiisa ninkii markuu gaaray boqorka agtiisa ayaa shaydaan hilmaansiiyey inuu yuusuf arrinkiisii xuso sidaasaana yuusuf dhowr sano kale xabsi ugu sii jiray laakiin si kasta hadduu ninku u hilmaamay allah subxaanahu wa tacaala ayaa ah midaan hilmaamaynin haddii uu arrin doonana wuxuu u yaalaa asbaab asbaabtuu yuusuf xabsi uga soo bixi lahaa allah wuxuu ka dhigay riyo uu boqorkii ku riyooday allah ayaa nooga warramay riyadaas wuxuuna yidhi وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون boqorkii misir wuxuu ku riyooday toddoba sac oo cayilan kuwaasoo cunaya toddoba kaloo weyd ah wuxuu kaloo arkay toddoba sabuul oo cagaaran iyo toddoba kaloo engegan intaas ayuu ku riyooday kadibna wuxuu ka codsaday madaxdii ka agdhoweyd inay riyadan u fasiraan laakiin waxay ugu jawaabeen qaaluu adqaahu axlaamin wamaa naxnu bita'wiili alaxlaami bicaalimiin markay garan waayeen riyadii dhinacay u bixiyaan waxay yidhaahdeen waxaad aragtay riyaba ma ahane waa qarow iyo waxyaabo isku dhex darsan markaas ayaa waxaa soo baraarugay ninkii xabsiga yuusuf kula jiray wuxuuna boqorkii ku yidhi aniga ayaa riyadan kuu fasirayee hal mar idir ninkii wuu soo baxay wuxuuna u yimi yuusuf calayhi salaam oo xabsiga ku jira wuxuuna ku yidhi yuusufu ayuha asidiiqu aftinaa fii sabci baqaraatin simaanin ya'kuluhunna sabcun ijaaf wa sabci sumbulaatin khudrin wa ukhara yaabisaat lacallii arjicu ila annaasi lacallahum yaclamuun yuusufu midkii runta badnaayow waxaad nooga warantaa toddoba saaco cayilan kuwaasay cunayaan toddoba kale oo weyd ah waxaa kaloo nooga warantaa toddoba sabuul oo cagaaran iyo toddoba kaloo engegan yuusuf calayhi salaam riyadii markuu maqlay kuma daahine wuxuuna ku fasiray inay isdaba xigi doonaan toddoba sanoo aaran ah iyo toddoba kaloo abaar ah sannadaha abaartuna in lagu baxsan doono wixii dalag ah oo sannadihii aarankii la hormarsaday kadibna inay dadku gargaarsanayaan ayna helayaan barwaaqo iyo baraare ninkii hadalkii ayuu soo qaaday markii uu boqorka ula yimidna wuxuu faray in yuusuf xabsiga laga soo daayo laakiin yuusuf calayhi salaam xabsiga arrin ayaa uga darnayd markii lagu yidhi xor baa tahay muusan ku degdegin inuu xabsiga ka baxo ninkii loo soo diray wuxuu amray inuu dib ugu laabto boqorka uuna weydiiyo xaaladda dumarkii gacmaha isjaray isaga oo doonaya in dadka oo dhan ay ogaadaan inuu ka hufnaa xumaantii iyo faaxishadii ay dumarkii maalinta ugu yeerayeen intaas kadib ayaa waxaa loo yimi dumarkii maalintii gacmaha isjaray iyo boqorka xaaskiisii waxaana lagu yiri bal ka warramay yuusuf iyo maalintii wixii dhacay dumarkii dhammaantood waxay ku jawaabeen xaasha lilaahi maa calimnaa calayhi min suu allah ayaan magan galnay eh wax xumaana yuusuf kuma ogin sidaas ayay boqorka xaaskiisii u qiratay inay ayadu ahayd midda yuusuf dalbanaysay isaguna uu ceeb iyo xumaan ka hufan yahay intaas kadibna allah ayaa yuusuf faraj u furay ciriirigii shalay ceelkii xabsigii iyo addoonnimadiina allah wuxuu ugu beddelay in isagoo maamuusan dhulka la makaniyo fartana waxaa laga saaray furayaasha kaydka misir oo dhan sidaasina wuxuu ku helay nolol adduunya midii ugu sarraysay allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wakadalika makkannaa liyuusufa fi lard yatabawau minha xayثu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaau walaa nudiicu ajra almuxsiniin walaajru alaakhirati khayru liladiina aamanuu wakaanuu yattaquun haddana waxaan in yar isdul taagaynaa fawaa-idda laga qaadanayo inta aan soo marnay ugu horeyn waxaan kala dhex baxaynaa qisadan muhiimadda ay leedahay dacwada iyo in dadka loogu yeero islaamka iyo towxiidka allah subxaanahu watacaala sidaas oo kale qisadan waxaa laga qaadanayaa markii dadka dacwada iyo khayrka loogu yeeriyo in laga bilaabo waxyaabaha ugu muhiimsan siday u kala horeeyaan tusaale ahaan qofka haddii weysadu galabgalab ka tahay qofka daaciga ah waxaa laga rabaa inuu marka hore weysada ka saxo kadibna salaada baro amaba haddii uusan faatixada si fiican u akhrin karin ayada ayaa lagu horumarinayaa inta aan suurado kale qofka la barin arrinkaas waxaan kala dhex baxaynaa dhaqankii yuusuf calayhi salaam markii ay labada nin ula yimaadeen riyooyinka inuu dacwada towxiidka ka hormariyey fasiradda riyooyinka muhiimadda ay leedahay dacwadu ma ahan mid lasoo koobi karo dacwadu waa wixii ambiyada lala soo diray waana astaanta lagu yaqaanay saxaabadii iyo dadkii suubanaa ee naga horreeyey muslimiinta maanta dunida daafaheeda ku nool ee lagu qiyaaso hal bilyan wax ka badan allah ka soke sababta islaamku u gaaray waxay ahayd dacwada iyo jihaadka oo laysku garab waday dagaalka iyo dacwaduna waa laba arrin oo ay diintu ku bulaasho kun barakowdo aayado badan ayuu allaah wada xiriirshay dagaalka iyo dacwada waxaana ka mid ah qowlkii allah subxaanahu watacaala faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarid almu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila allah wuxuu muslimiinta faray laba arrin oo ay ku helayaan guusha iyo inuu allaah cadowgooda u jebiyo waana inay kow waddadiisa ku jihaadaan labana inay muslimiinta booriyaan khayrka iyo dacwadana ugu yeeraan ibnu qayim kitaabkiisa alfuruusiya wuxuu ku yidhi falfuruusiyatu furuusiyataani furuusiyatu alcilmi waalbayaan wa furuusiyatu alramyi waaticaan ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنان وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن رداء وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان هل ينمذ والباء متكوت هل ينمذ علمي إي حجو إي مدى سافتا إي ورنك صحابتنا مركي لبدا كلنسدين dadka quluubtoodii waxay ku furteen cilmi iyo xujo dalalka gaaladana waxay ku furteen seef iyo waran dadkuna ma ahaanin ilaa labadaas mooyaane wixii ka soo harayna haddaysan garab iyaga u noqon waxay yihiin kuwa culays soo kordhiya oo keliya haddaba mujaahidiinta waxaa laga rabaa inay ogaadaan in jihaadkeennu uu asal u yahay laba arrimood cilmiga ay soo hoosgelayso barashadiisa ku dhaqankiisa iyo faafintiisa iyo tan labaad oo ah dagaalka iyo in gaalada hub lagala hortago dacwada iyo dagaalkana marnaba kalama haraan alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifa min kulli firqatin minhum طaa'ifaة liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun aayad kale allah wuxuu ku yidhi لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز sidaas oo kale nebiga sal allahu aleyh wasalam dagaalkii khaybar markuu cali bn abi taalib radi allahu canhu raayada u dhiibay nebigu wuxuu ku yidhi calaa rislik xataa tanzila bisaaxatihim uma adcuuhum ila alislaam wa akhbirhum bima yajibu calayhim intaadan la dagaalamin waxaad ugu yeertaa islaamka waxaadna uga warantaa wixii allah ku waajib yeelay kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu dhaartay wuxuuna yidhi allaah ayaan ku dhaartay gacantaadoo allaah hal nin ku soo hanuuniyo ayaa waxay kaaga khayr badan tahay geela kuwiisa gadgaduudan maantana mujaahidiinta saas ayaa laga doonayaa inay kulansadaan dacwada oo la faafiyo iyo jihaadka cadowgeenna nin walboo nagamida waxaa laga doonayaa in maalin waliba ay aqoon iyo cibaado u kororto oo uu ku dadaalo qur-aanka barashadiisa dadkana uu khayrka ugu yeero haddii intaana laga helo allah idankiis waxaa noqonaynaa waa saxaabadii iyo dadkii subanaa ku dayda oo dadka quluubtoodana hanta dalalka gaaladana awood ku furta ugu dambayntii waxaan qisadan kala dhex baxaynaa in qofka muslimka ah laga rabo inuu hadiyo goor ilaashado sharaftiisa iyo magaciisa uuna ka fogaado wax waliba u keeni kara sumcad xumo iyo in lagu sheekaysto imaam sacdi wuxuu yidhi isaga oo ka hadlaya go-aankii yuusuf iyo siduu u diiday inuu xabsiga ka soo baxo ilaa laga bariyeelo xumaantii lagu tumay wuxuuna yidhi wa minha annahu laa yulaamu alinsaanu cala asacyi fii dafci tuhmati can nafsih wa talabi albaraa'ati laha bal yuxmadu calaa dalik sidaas oo kale saxiixulbukhaari waxaa ku sugan in habeen habeenada ka mida nabiga sal allahu aleyh wasalam oo la socda umu mu'miniin safiya ayaa waxaa soo agmaray laba nin oo reer ansaareed ah markay arkeen nabiga sal allahu aleyh wasalam way socod boobsiiyeen kadibna nabiga sal alay slam u wacay wuxuuna ku yidhi calaa rislukumaa inahaa safiya bintu xuyay aayar u socda qoftani waa xaaskayga safiya imaam shaafici wuxuu yidhi isagoo xadiiskan fasiraya araada calayhi salaam an yucallima ummatahu altabri'a min altuhmati fii maxalliha nabiga sal alla aley wasalam wuxuu rabay inuu ummaddiisa baro ka bari noqoshada tuhmada qofkuna inuu ka fogaado wax waliba oo keeni kara in sharaftiisa ama cirdigiisa meel looga dhaco arrinkaana waxaa lafdhabar u ah xishoodka sababtoo ah xishoodku wuxuu keenaa in qofka ay dhibto sumcaddarrada iyo in lagu sheekaysto ama magaciisa meel looga dhaco sidaa awgeed xumaantu wuu ka sariiganayaa laakiin qofka xishood la-aanta ah wax sariigsha la yidhaahdo wuu ka maran yahay danna kama laha wixii laga sheego sidaa awgeed ayuu wuxuu rabo ku hadlayaa siduu doonana u dhaqmayaa waana qofka dadka ugu liita uguna dhaqanka xun nabiguna sal alla alay waslam wuxuu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati aluulaa idaa lam tastaxi fasnac maa shid hadallada ambiyadii hore laga soo gaaray waxaa ka mid ah haddii aadan xishoonayn waxaa doonta samee arrinkan waa mid loo baahan yahay inay mujaahidiintu ku baraarugaan ayna ka fogaadaan wax waliba oo naftooda ama sumcaddooda camalka magaxumo soo jiidi kara sababtoo ah qofka mujaahidka ah meel kastuu joogo waa qof matalaya mujaahidiinta iyo islaamka si guud khaladka ka dhacana way ka saameyn badan tahay midka qofka caadiga ka dhacaya sidaa awgeed mar waliba waxaana laga rabaa inaan ka fogaano waxyaabaha tuhunka ama sharafdarrada camalka u soo jiidi kara isla markaasna aan ku dadaalno dhaqanka wanaagsan sida xishoodka runsheegidda qalan oofinta isu dhibrinta dhowrsanaanta ayna akhlaaqdeennu dadka u noqoto dacwo iyo tusaale lagu daydo وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasheenna iyo walaalaheenna nagala qayb galay barnaamijka tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إن